بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة الحمد لله رب العالمين امر بموالاه المؤمنين وعداوه الكافرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين وقد امره الله بجهاد الكفار والمنافقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله تعالى وتذكروا انه سبحانه وتعالى نهاكم عن موالاه عدوه وعدوكم فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم وقد اخبر سبحانه ان من تولاهم فانه منهم وانه ليس من الله في شيء ايها المسلمون waxaynu maanta wax ka mida isku baraarujinaynaa waajibaadka waaweyn ee diiniga ah ee caqiidada ah wax ka mid ah waajibka aynu maanta ka hadlaynaa wuxuu ku saabsan yahay caqiidatu alwalaa'i waalbaraa qofka muslimka ahi yay la gudboon tahay oy waajib ku tahay inuu xidhiidhiyo yay waajib ku tahay inuu ka beri noqdo oo u naco uu colaadiyo walaalayaal waxa ay ka dharagsan yihiin dadka muslimiinta ahi dhammaantood dadka gaalada ah iyo dhibaatada ay ku hayaan diinta islaamka iyo muslimiinta intaba iyo xumaantooda iyo caqiidooyinka iyo mabaadi'da aadka u xunxun ee ay xambaarsan yihiin sidaa awgeed baa iyagoo iyagu kala duduwan haddana waxay u midaysan yihiin colaadinta iyo dagaalka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah iyo diintooda waxa ugu weyne ay nagu xaasidayaana waa nicmada islaamnimada ee ilaahay jalla wacalaa uu ina siiyey waxay nagu haystaan kaasi ayaa ugu horeeya nicmadaasi innagana ilaahayna waafajiyey iyaguna ay ku qatan yihiin iyaguna ay ka qatan yihiin ayay inoo quudhi la-yihiin oo ay nagu xaasidayaan qaala allahu tacaala wadda kahiiru min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaara kufaaran xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq wa qaala subxaanah wadduu low takfuruuna kama kafaruu fatakunuuna sawa'a wa qaala subxaanah ma yawd اldina kafaruu min ahli اlkitaabi wla اlmushrikiina an yunazla عlaykum min khayri min rabbikum wallahu ykhtaصu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadl اlcaظiim waxa ilaahay aayaadkaasi inoogu sheegay inay inagu haystaan oo inagu xaasidayaan nicmadaasi iyo islaamnimadaa ilaahay jala wacalaa ina waafajiyey waxaanay aad iyo aad ugu dadaalayaan inayna gees mariyaan oo ay waxa weeyaan inaga duwaan fadliga ilaahayna jalla wacalaa isagaa cidduu doono siiya islaamku waa raxmad waa nicmo aad iyo aad u weyn raxmaddaa iyo nicmadaana cidduu doonuu ku gaar yeelaya cidduu doonuu ilaahay jalla wacalaa siinayaa iyagu qaybin maayaan xaqiiqadaasi waxaynu walaalayaal arkaynaa qur-aanka markaynu akhrino iyadoo rabbunaa jalla wacalaa in badan uu ku soo celcelinayo qur'aanka iyadoo ujeeddada weyne ay tahay inaynu digtoonaanno oo gaalada iyo waxa weeyaan shirqoolladooda kala duwan ee xunxun aada iyo aad aynu uga feejignaano waayo hadh iyo habeen diintan iyo dadka haysta ayay u xadhig maleegayaan laga soo bilaabo markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku soo dejiyey ilaa aakhiri dunyaa in alla inta adduunyada la joogo sidaasay waxyeellada diinta islaamka iskudaygeeda iyo dadka muslimiinta ugu foognaanayaan ilaahay baa yidhi jalla wacalaa walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacuu wa qaala subxaanah yuriiduuna an yuطfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ila an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun wa qaala subxaanah walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum waxay u dadaalayaan waa inay waxa weeyaan nuurkaa iyo iftiinkaa ilaahay jalla wacalaa uu soo dejiyey iyo diintaa waa inay bakhtiyaan oo ay meesha ka saaraan waxay dadka muslimiintaa ka doonayaan waa inay diintoodan ka halleeyaan oy ka leexiyaan gaalnimada iyo kufriga iyagu ay ku jiraanna ay waxa weeyaan bartanka u dhigaan sidaa awgeed baa hadafka ugu ay leeyihiin ee ugu fogi waa kaa weeye in allah inta ay dadka diinta ka saarayaan ee ay qofka si dhammaystiran ugu guulaysanayaan ka dhigi maayaan dagaalka iyo weerarka ay kula jiraan ha yeeshee ilaahay baa jalla wacalaa arkaya ilaahay baa taalacanaya ilaahay baa diiday nuurkiisa inuu dhammaystira mooyaane shirqool bay wadaan ilaahayna jalla wacalaa arrimahooda isagaa fashilinaya isagaa ka kala tuuraaya khitadaha iyo dabinada ay dhigayaanna in badani u hirgeli mayso waxaa walaalayaal aada iyo aada u muhiima inaynu ku baraarugsanaano baaraka allahu fiikum khatarta weyni diintan ma saara ama kuma wajahna waayo diintan ilaahay baa ilaalinaya jalla wacalaa ilaahay baa yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun dikrigan annagaa soo dejinna annagaana ilaalinayna dikrigaasi waa qur'aanka wa kadalika sunnada rasuulkeennuna sala allahu calayhi wasalam way soo gelaysaa labadaasina waa labada diinteennu ay ku salaysan tahay ee ay ku qotanto ilaahay baa kolkaa diinta ilaalinaya qur'aankani boqol iyo afar iyo tobanka suuradooda wakhtigii uu soo degay waa wakhti hore oo wakhti badan baa ka soo wareegay haddana si kastoo la ysugu dayey iyo si kasta oo loo soo weeraray xaraf ka mida waxa weeye lama doorin sidaas si leeg axaadiidta rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxaan sugnayn iyadana waxa weeyaan markaa laguma soo darin xadiid alle xadiidkii aan sugnayn ee aan rasuulka ka sugnayn sala allahu calayhi wasalam culimmada xadiidka ayaa caddaynaya oo ilaahay jalla wacalaa uu diray ha yeeshee walaalayaal khatarta aadkiyo aadka u weyni waxay ku wajahan tahay innaga dadka muslimiinta ah ee islaamnimada ku abtirsanaya ayaa khatarta weyni ay ku wajahan tahay dagaallo fara badani innaga ayay nagu socdaan gaalada kala duwan ee aadka u badani waxay adeegsanayaan taba kala duwan oo fara badan sidii diintan ay inooga leexin lahaayeen dariiqeedana waxa weeye ay u awdi lahaayeen sidaa awgeed baa waxaynala gudboon cadow bay inoo yihiine innaguna inaynu cadow ka dhiganno ilaahay bay cadow u yihiin allihii abuurtay oo ay rumayn waayeen kana amar qaadan waayeen rusushii iyo dadkii wanaagsanaa ee ilaahay soo diray bay cadow u yihiin dadka muslimiinta ah ee ilaahay iyo xaqa rumaysanaya cadow u yihiin mar hadday cadow yihiin oy cadow inoo yihiin innaguna waa inaynu cadow ka dhiganno waa inaynu ka beri noqonno waa inaynu ilaahay dartii ugu cadhoonno ilaahay baa yidhi jalla wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda kuwa iimaanka lahow cadowgayga iyo cadowgiinna waa gaalade ha ka dhiganina kuwo xigto ah oo u dhowdihiin oo aad jeceshihiin oo soo dhowaysanaysaan ha ka dhiganina waxaa kaloo rabbi yidhi jalla wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa yahuudda iyo kiristaanka awliye iyo xigtaha ka dhiganina bacduhum awliyaau bacd iyagaa xigta isu ah iyagaa isgarabsada oo masaalixdooda iyo danahooda isu kaashada iyagaa ku bahoobay la dagaalanka islaamka iyo dadka muslimiinta ah walaalayaal gaalada inaynu colaadinoo ilaahay dartii loo noco laga beri noqdo ah waa milladii iyo diintii nebi ibraahim calayhi salaam ilaahayna wuxuu ina faray inaynu kaga dayanno oo aynu ku raacno oo arrintaa ku dayasho wanaagsane ay noogu sugan tahay qaala allahu tacaala qad kaanat lakum uswatun xasana fii ibraahiima waaladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa bura'aa'u minkum wamima tacbuduuna min duuni illah kafarnaa bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abada xataa tu'minuu billahi waxdah nebi ibraahim calayhi salaam iyo dadkii la jiray ee rumeeyey waxay ka beri noqdeen mushrikiintii iyo dadkii caabudayey ilaahay jalla wacalaa cid aan ahayn weliba waxay tilmaameen in dadkaasi cadaawadda iyo necbaanshaha kala dhexeeya uu yahay mid muuqda oo daahir ah oo aan qarsoonayn cadaawaddaasi intay soconaysaa xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa ilaahay jalla wacalaa oo keliya ay rumeeyaan oo ay xaqa iyo tawxiidka u soo noqdaan oo islaamnimada ay qaataan cadaawaddaasi iyo necbaanshahaasi iyo ka beri noqoshadaasi sidaasi ayay u soconaysaa walaalayaal ma bannaano oo dadka muslimiinta uma bannaana gaaladii inay qalbiga ka jeclaadaan iyo inay wanaajistaan ama ay la qurux badato gaalnimada iyo xumaanta ay ku sugan yihiin iyo inay ammaanaan oo ay koolkooliyaan oo wax wanaagsan ay ku sheegaan iyo inay u hiiliyaan oo ay caawiyaan iyo inay ku farxaan gaar ahaan marka ay muslimiinta gumaadaan ama waxa weeyaan ay waxyeeleeyaan iyo sinaba inay u weyneeyaan ama u ixtiraamaan ama u qadariyaan dadka muslimiinta uma bannaana intaaba didkeeda ayaa laga doonaya sidaa awgeed baa wakhtigan dambe aynu joogno ee aakhiru zamaanka ah ee fitanku aada iyo aadka u badan yihiin arrinkaasi dad fara badan wuu ka qarsoomay waxay sababtu noqon kartaa inaan asalkan weyne cadiimka ah ee qur-aanku in badan uu ku soo celceliyey aadba aan la ysugu baraarujin oo aan looga hadal waxaa sababtu noqon kartaa dad badani inay arrinkan iska dhayalsanayaan oo ay fudaydsanayaan waxaa sababtu noqon kartaa in dad badan iimaankoodu uu daciifay oo uu taag darreeyey oo waxa weeye gaalada inay ka bari noqdaan si cab aan u gaadhsiinahayn waxaa sababtu noqon kartaa gaaladan aadka loo dhex qaaday ee dadkii muslimiinta ahaa in badan oo ka mida ay dhex qaadeen ee waddamadooda ay tageen ee ay u hijiroodeen halkii laga hijiroon lahaa waddamada gaalada ee waddamada muslimiinta la camiri laha la tegi laha in iyaga xaggoodii loo hijrooday oo waddamadoodii la camiray oo waddamadoodii waxa weeye layska buuxiyey oo iyagii lala fangalay oo lala dhaqmay intaasoo wada socotay iyo asbaab kale ayaa waxa weeyaan markaa sababtu ay noqon kartaa walaalayaal sidaa xaalku markuu noqdo ee gaaladii sidaa laysu dhex galo ee waxa weeye baraa'adii laga beri noqon lahaa ay daciifto ama dad badan ay meeshaba ka baxdo ciyaadan billaah waxa dhacaya fasaad aada iyo aada u weyn waxa aan la kala soocahayn muslimkii iyo gaalkii kii xumaa iyo kii wanaagsanaa kii waxa weeyaan mufsidka ahaa iyo kii muslixa ahaa waxaa sidaa ku faafaya sharka iyo akhlaaq xumada iyo dhaqamada xunxun ee gaalada waxaa sidaa ku yaraanaya khayrkii iyo wanaaggii aadka u fiicnaa ee diinteennan ee xambaarsanayd sidaa awgeed baa ilaahay yidhi jalla wacalaa waaladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير kuwa gaaloobay iyaga ayaa xigta isu ah iyagaa iskaashaan buuraysta oo isgarabsada oo waxa weeye dadka muslimiinta ah ee marka la eego mid u ah haddii aynaan samaynin dadka mu'miniinta inaa u gargaartaan gaaladana ka beri noqotaan oo waxa weeye ka godaan waxa dhici doonta fitno ayaa dhulka ka dhici doonta iyo fasaad aada iyo aada u weyn fasaadkaasi waa wixii oo isdhex galay waa caqaa'idkii muslimiinta oo fasahaaday waa dad badan oo ridoobay oo diintoodii wanaagsanayd ka noqday waxaa kaloo ka mid ah inay gaaladu xoogaystaan oo ay awoodaystaan muslimiintuna ay daciifaan oo ay u noqdaan gaalada dad raacsan oo waxa weeye gaaladu gumaysato oo awoodda iyo gacanta sare laga leeyahay ay noqdaan taasina waata aynu maanta waxa weeye arkayno sababaha ugu waaweyn ee keenayna waxaa ka mid ah ee ka beri noqoshadii gaaladee la doonayey iyo mowqifkii saxda ahaa ee la doonayey ayaa wax badan la garab maray oo laga gaabiyey ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala xaqa inuu inagu sugo ilaahay baynu weydiisanaynaa gaalka iyo cadowga ilaahay inuu inaga qabto ilaahay baynu weydiisanaynaa cid kasta oo diinta iyo dadka muslimiinta xumaan la doonaysa inuu iyaga isku sallido أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع ليوم المعاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه waslama tasliima kaiira walaalayaal waxyaabaha inala gudboon ee muhiimka ah waxaa ka mid ah mar haddii aynu cadaawadaasi ogaanay oo aynu fahansannahay inaynu aada iyo aada uga feejignaanno oo aynu ogaanno xaasidnimadooda oo aynu ogaanno mar walba inay ka shaqaynayaan xumaanteenna iyo hagardamadeenna haddii mararka qaar ay kuu muujistaan ama ay kuu muujiyaan taageero iyo taakulo ha u qaadan wax wanaagsan oo wanaag ay ula jeedaan waxay xoolahooda ku bixinayaan inay dadka diinta kaga fitneeyaan dariiqa ilaahayna jalla wacalaa ay ku awdaan ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay laakiin way fashilmayaan oo arrintaasi ku guulaysan maayaan wax badan oo ka mid ah sidaa awgeed baa waxyaabahan ay bixinayaan waxba waa inaanu qofka muslimka ahi la dhicin maantana waynu ognahay oo waxaba loola baxay deeq bixiyayaal baa loola baxay ilaahay baa deeqda bixiya subxaanahu wa tacaala inta badan meelaha deeq bixiyayaasha lagu sheegayaa waa waddamada gaalada weeye gaal xun oo ilaahay ka gaaloobay qofka muslimka ahi inuu qadar iyo weynayn siiyo waa midaan waxa weeye u bannaanayn waxaa kaloo inala gudboon ilaahay dartii inaynu ugu cadhoonno oo cadhada aynu qalbiga ku hayna gaalka ilaahay dartii aynu ugu cadhoonaynaa waxay ka mid tahay cibaadaadka ilaahay loogu dhowaado ee loogu caabudo oo xadiid markaa qawi ah waxa uu rasuulku ku sheegayey sala allahu calayhi wasalam guntimaha iimaanka inay ugu adag tahay alxubbu fi llaahi waalbugdu fi llaah waalmuwaalaatu fi llaahi waalmucaadaatu fi llaah ciddii la jeclaanayo ilaahay dartii loo jeclaado ciddii la xidhiidhinayo ilaahay dartii loo xidhiidhiyo ciddii la nacaayo ee la goynayo ilaahay dartii loo naco loo gooyo cidda ugu horraysa ilaahay dartii loo nacayaana marka dadka la eego waa kuwa gaalada ah weeye diinlaawayaasha ah kuwaa weeye walaalayaal kuwaasi ilaahay dartii waa in loo naco baaraka allaahu fiikum wa jazaakum allahu khayran wax badan waxaad mooddaa inay isku qasan yihiin ee gacalkeenna iyo cidday inagu waajibka tahay inaynu jeclaanno inu u dhowaanno aynu xidhiidhinno waa dadka muslimiinta ah ku walaaloobay laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah inama almu'minuuna ikhwa cidda nacabkeenna ah ee cadowgeenna ah ee laynaga doonayo inaynu colaadinaana waa kuwa gaalada ah ee diintan aynu haysanno ka kufriyey waa kuwa wax ka sheegaya aflagaadaynaya nabigeenna muxameda sala allahu calayhi wasalam waa kuwa diinteenna ku dheeldheelaya weeye waxaana dadka muslimiinta laga doonayaa marka had iyo jeer xaaditho ama dhacda dhacdo inaanay waxa weeye markaasuun caatifadoon oo aanay yaro kicin dabadeetana aanay halkii ka miisin arrintani waa inay noqoto caqiido qalbigeenna deggan isla markaa wixii camale ay keensanaysana aynu ku camal fallo ninkii shalayto aad ku kacsanayd ama aada u cadhoonaysay daad maanta ku dayato daad maanta ku sii cararto daad maanta deeqbixiyo ku sheegto daad maanta waxa weeyaan ammaanto oo aad tidhaahdo horumar iyo xadaarad bay gaadheen haddii maanta aad tidhaahdo iyaga ah lagu daydo oo sidooda oo kale markaa loo dadaalo waxa weeye waa mid markaa dhib ah markaa taana waa inaynu iska ilaalino baaraka allahu fiikum ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala xaqa inuu ina waafajiyo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina allahuma aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annar allahuma ina nas'aluka aljanata wanacuudu bika min annar allahuma aslix a'immatana wawulaata umuurina اللهم أصلحنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه